Magaalada Beledweyne waxaa laga daahfuray tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan afartan iyo laba koox oo ah heerka koowaad islamarkaana laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne tartankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabelle ayaa waxaa daahfurtay maayirka magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan ayaa si wadajir ah uga warbixiyey tartankan ramadaan kariim galabta waxaa halkan ka daahfuraynaa tartankii ramadaanka ahaa oo laga qaban jiray degmada beledweyne sanadkaana waxaa kaalinta ugu weyn ka qaadanay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle iyo waxaan rabnaa in ma aragtay sidii sanadkii hore si ka fiican inaan tartankan aan ugu qabano degmada beledweyne waxaa halkan nagula sugan gudoomiyihii dhalinyarada dowlad goboleedka hirshabelle iyo maayarkii degmada beledweyne oo aan leenahay maaragtay wuxuu u mubsil yahay maayarkaas in markasto dhalinyarada isboortiska iyo degmada beledweyne uu gacansiin aad weyn u sameeyo waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan halkan ka caddayna galabta inuu tartankaas noo daafurmaayo uuna noo daafuri doono maayarka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa maayarka magaalada beledweyne oo maanta nagala soo qayb gashay daafurka tartanka ramadaan kaab iyo gudoomiyihii sidaani gudoomiyaha kubadda cagta ee degmada beledweyne oo soo abaabulay tartankan qiimaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta in halkan ka daafurno tartankii ramadaan kaab oo kooxo badan oo magaalada beledweyne ay ka qaybgalayaan tartankan waxaa taageeraya wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowladda hirshabeelle waxaan u mahad celinaynaa mar kale maayarka magaalada beledweyne maamo nadar tabaax maalin oo runtii ah qof isboortiga jecel wakhti badan ku bixisay isboortiga wakhti badanna garab istaagtay maaragtay dhallinyarada kubadda cagta ciyaarta ee magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan
maayarka magaalada beledweyne nadar tabaax maalin ayaa bogaadisay cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tartankan aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaan tiimka ka qayb qaadatay oo ay ka mid tahay wasaaradda dhallinyarada isboortiska waxaan leeyahay ma hadika gaarto ilaahay baa mahadda iska leh aada waxaan ugu faraxsanahay in reer beledweyne isboortiska awalba ayagoo jeclaay haddana ay maalmahan aada diyaar ugu yihiin inay uga qayb qaataan ama ay soo celiyaan dhaqankii lagu yaqaanay reer beledweyne oo ahaa in ay ka soo baxaan ciyaartooy soomaaliya matala haddana waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan maadaama dhowrkii bilood lixdii bilooda ugu dambeysay labada kun labaatan iyo afarta aan isleeyahay tartamada lagu qabtay degmada beledweyne waa tartamo aan isleeyahay dhowr gruuba u kala baxaa ilaa serisi aada waxaan ugu faraxsanahay xataa inay mararka qaar ay koob dhigtaan dadka la nool baahiyaha gaarka ah inkastoo aanan weli la kulmin haddana inaan jeclaa inaan la kulmo waxaan leeyahay koobka waa noo furan yahay tartankan kubadda cagta ah ee laga dahfuray beledweyne ayaa door muhiim ah ka qaadanaya isdhexgalka dhalinyarada ku nool magaaladaas